الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay diyadiiyo magtii ilkaha waxau sheekhu yihi raximah allahu tacaala wa inqalaaca hadduu fujiyo sina sagiirin mid yar iligii hadduu fujiyo oo lam yadkura aan ilka dhacsanin untudira waa la sugayaa fa in waqaca liyaaso quusasha hadday dhacdo min nabaatiha soo bixideedii laga quusay wajaba arshuhaa arshigeedii waa waajibayaa ee wain jaraa calaa sinin haddii uu ilig wax yeeleeyo fatagayarad ay isbedesho aw idarabat ama ay liqliqato wajaba calayhi xukuumatun xukuumo ayaa ku waajibaysa wain qalaca jamiica alasnaani ilkaha oo dhan hadduu fujiyo fii dufcatin mar qura ow mutawaaliyan ama si xidhiidha tajiibu diyatu faqad qiila waxaa leeyahy tajiibu diyatu nafsin ayaa waajibaysa walmadhabna annahu yajibu fii kulli sinin ilig kasta waxaa waajibaya khamsun min alibil shan geela ayaa waajibaya waxau sheekhu halkaa hore inoo soo sheegay haddii uu qof weyn ilig ka rido oo dabeetana la mag dhabo oo la bixiyo magteedii dib haddii ay ugu soo baxdo laba qowl ayaa ku jiray oo wixii uu qaatay waa iska soo celinayaa iyo qowl labaad oo odhanayay ma soo celinayo inaanu soona celinaynin ayaa sawaabuku u ahaa oo markaa ay dhacday ayuu magteedii markaa yeeshay haddii lagu celiyo dhakhtarku uu ku celiyo rakibantana iyadana sidaas si leegweeyo oo magteedii waa leeyahay mar hadday dhulka u dhacday haddii uu fujiyo haddaba mid yar iligii oo aan ilka dhacsanin ee ilkihii markaa caruurnimo ama caano ay ku yaallaan hadda iminka waxba ka waajibi maayaane waa la eegayaayo marka ay kuwa kala dhacaan ay soo noqdaan haddii ay markaa la soo noqoto oo ay soo baxdo adigu waxoogay dee alamkii iyo in waxoogay loo dhiibo mooyaane mag iligma waajibayso ama haddaanu ciridku wax noqonin haddiise laga quuso inay soo baxdo oo muddadii ay soo baxaysay waa dhaaftay oo ma soo baxayaanoo meeshii ay ka soo baxaysay baa fasaaday haddii la yidhaahdo oo dadka aqoonta wala ay yidhahdaan wajaba arshuha arshigeedii waa waajibaya shadeedii halaad waa waajibayaan leanna waa ilig markaas aan soo noqonin intii la fujiyeyoo kiilka dhacsay iligiisii oo kale ayuunbay markaa la mid noqonaysaa intaan muddada la gaadhin haddii ay markaa uu dee qofkii dhintabana diyadii waa waajibaysaa iyo me xukuuma ayaa waajibaysana waa la yidhi waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii uu ilig waxyeello u geysto iligii ayaa isbedelay oo ama dooga ayuu noqday ama boore ama hurud ayuu ama u madoobaaday ama idarabad waa xoogay bay markaa dhaqaaqtoy liqliqatay laakiin manfacadeedii waa joogtaayoo yacni dhaqdhaqaaqaas ama liqliqashaasi dee waxay manfacadeedii ku burtay ma aha waxoogay dhaqaaqana waa leedahay dee waxna waa ku cunaya waa ku goosanaya wajaba caleyhi xukuuma qofkii xukuuma ayaa ku waajibayso dee waxoogay gaashaynkaa ku yimi ayuunbaa loo soo qaadayaa haddayse manfacadeedii burto oo wax lagu qabsanaya aanay jirin markaa dee diyadeedii o dhami waa wada waajibaysaa culamada qaar idhi haddii ay madoobaato isbedeshana magteeduna waa yeelanayaan waa jiraan liannahu iligu quruxiyo manfacu lahaayo hadday quruxdii markaa tagto diyadii o dhan waa lagu wada yeelanayaa qofka ilkihii oo dhan ayuu mar qura ayuu markaa ka wada riday oo dee waxbaa lagu dhuftay oo dabeetana wixii mar ayay ka soo wada daateen ama yacni dee si xidhiidha oo aan wax bogsaadii u dhaxaynin ayuu markaa wuxuula dhaco ilkii oo dhammi waa soo daateen qiil wuxuu leeyahay waxaa ka waajibaysaa diyatu nafsin unbaa ka waajibaysaa leanna waa jinsi keliya bay leeyihiin oo tiro leh markaa diyatu nafsi wax ka badan lagu magdhabi maayo sidii farihii oo kale walmadhab laakiin waxa weeye kutubta lagu caddeeyey inuu markaa ilig kasta ay ka waajibayaan shan halaadi ay ka waajibayaan waayo wa fil asnaani khamsun min alibil ilkaha shan geela ayaa ahaaday haddii qofka markaas ilkihiisu dhammaystiran yihiinna waxaa ka waajibaya boqol iyo lixdan halaad ayaa ka waajibaya li'annahu ilkuhu caadiyan waa laba iyo soddon ilig afar waxaa la yidhaha thanaaye ayaa la yidhaha ama foola laba sare iyo laba hoose afarna waxaa la yidhaha rubaaciyaad oo waa dhoollo oo waxa weeye markaa laba sare iyo laba hoose afarna waxaa la yidhaha anyaabo waa micyo waa laba sare iyo laba hoose afarna dawaaxig baa la yidhaahdo waa kuwa ku soo xiga markuu qofku qoslayo muuqda laba iyo tobanna waxaa la yidhaha dirsi ayaa la yidhaahdaa oo iyagu waa gowsihii afar waxaa la yidhaha dawaaxin baa la yidhahdaa waa kuwan markaa iyagu wax ridqa ee markaa cardaadiqa ka dhiga afarna nawaajid baa la yidhaahdaa oo waa gowsdambeedyada saasay markaa u qaybsamayaanoo hadduu qofka ilkihiisu dhammaystiran yihiin boqol iyo lixdankaa halaad ayuu yeelanayaa markaa iligii baa markaa shantaa hala ayuu yeelanaya waa markuu nin yahay hadduu ruux dumara yahayna markaa waa intaa kala barhkeedu weeye qof walba markaa waa diyadiisii iyo markaa intiisi baa loogu dhufanayaa wain qanaca hadduu fujiyo sinaa sagiirin mid yar iligii oo lam yadkur aan ilig ka dhacsanin untudira waa la sugayaa waa loo kaadinayaa fa in waqaca alya'su quusi hadday dhacdo minhaa laga qusay inay soo baxdo wajaba arshuhaa arshigeedii ayaa waajibaya ee wain jaraa calaa sinin hadduu wax yeeleeyo fatagayarad ay isbedesho aw idarabat amaba ay liqliqato wajabat calayhi xukuuma ayaa lagu yeelanaya ee wain qalaca jamiica alasnaani ilkaha oo dhan fii dufcatin hadduu fujiyo oo mutawaaliyan ama si xidhiidha faqad qiila waxaa layihi tajibu diyatu nafsin baa waajibi walmadhabna annahu yajibu fii kulli sinin khamsun min alibil shan geela ayaa ka waajibaysaa wafi laxyayni labadaa lafgaloodna addiya ba ahaatay wafii nafsihi wafii ixdaahumaa midkooda nisfaba ahaaday wain qaraca laxyayni maca alasnaani haddii uu jarana wajaba diyatu kulli waaxidin minhumaa waa waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay labadaa lafgalood waxa weeye waa labadan lafood ee hoose ee ilkahan hoose ay ku yaallaan baa laxyeenka la yidhaahdaa ayaga haddii labadaa qofka laga jaro ayagana diyo dhammaystiran baa qofku uu yeelanaya oo diyadiisuu yeelanaya quruxna waa u leeyihiin manfaco weynna waa u leeyihiin yacnii haddii markaa dee la jarana dee qofku mooji si uu dee uba sii noolaanayaba mid haddii markaa laga jarana iyadana nisfu diya ayuu qofku yeelanayaa leannao laba shay haddii ama dhowr shay haddii diyada lagu dhammaystiro dee hadday laba yihiin midkiina nis ayuubaa ka waajibaa sidii gacmihii iyo dhegihii iyo indhihii iyo aynu soo maraynay hadduu markaa waxa weeye markaa ay ka waajibayso diyadu waa marka aan ilka ku oolin oo seena ilka uga ooli karin laba siyaalood booriga orjo waa mid yar oo hadda uun markaa dhashay oan ilkaba u soo bixin iyo mid weyno wixiiba ka daateenoo ciridkiisu markaa digniska yahay haddii isagana laga jaro diye ayuunbuu yeelan haddiise wayn qaraca laxyini macala snaan haddii la israaciyo ilkihii iyo labadii lafgaleedba haddii la israaciyo wajaba diyatu kulli waaxid minhumaa waa waajibaysaa leannahu waa laba cubin oo asliyaana xagga quruxda iyo xagga manfacado mid walba diya ayaa ka waajibaysaa waa sida labada dabnood iyo ilkahoo kale ayay isku yihiin markaa boqol iyo lixda yacni ilkaha markaa intii xagga hoose ku taalay ee lix iyo tobankii markaa labiiyo soddonkii lix iyo tobankii xagga hoose ku yaalay ayuu markaa diyadii markaa nafda ayaa ka waajibaysaa wafi laxyeyni adiyaba ahaatay wafi ixdaama midka nisfaha niskeeda ayaa ahaaday ee wain qalaca laxyeyni macala sraani hadduu fujiyo wajaba diyatu kulli waaxidin minhuma mid kasta diyadiisii waa waajibaysaa wa fii kulli isbuucin far kasta cashru min alibili toban geela ayaa ayaa ahaaday wa fii kulli unmulatin xubin kastana halaatu taabicinatin wa hulud saddex halaad iyo huludgeed weeye ila libhaama suulka mooyane fa innahu yajibu fii kulli unmula xubin kasta oo minhumaa labisa xubnood ka mida khamsun min alibil shan geela ayaa ka waajibaya wa filkafayni oo macala saabici labada kafa furuu la jiraan adiyatuba ahaatay ee fa in qataca hadduu jaro maasaada cala alkafi kafka waxa ka ziyaadaan wajabat idiyatu fi lkafi waalxukuumatu fii maa zaada wixii markaa ka siyaadayna xukuumo ayuunbaa lagu yeelanayaa ee wain janaa caleyhi hadduu waxyeello u geysto fa shallad markaa ay qalasho wajabat idiya waa waajibaysaa wafilyadi shallaay alxukuumatu ahaatay wafilyadi zaa'idati gacantii dheeraadka ahayd walisbici zaa'idati iyo isbuucdii iyo fartii dheeraadka ahayd alxukuumatu ba ahaatay waqiila waxaa la yidhi lam yaxsul bihaa shayun haddaanu ku casirin lam yajib fi zaa'idati shayun waxba kama waajibayaanna waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay far kasta oo farihii ka mida ama lug ama gacan midkay doontaba ahaadee waa toban halaad marka ay nin dee ay tahay fartii hadday ruux dumara tahayna waa shan waya kitaabkii camar ibni xasm ee culimmaduna qabuulka markaas ay ku wada aqbaleen inta badanna markaa qaybihiisa iyo faqraadkiisu ay shawaahidda wada lahaayeen fii kulli usbuucin mima hunaaka cashru min alibil toban geela ayaa ka waajibaya riwaayo markaas saxiixa oo abu daawuud uu leeyahay alasaabicu sawaa'un cashrun cashru min alibil waa toban toono faru markaa waa siman yihiin haadihi wa haadihi sawaa waxaa kaloo riwaayo kale ay ahayd tan iyo tani sida bukhaarigu markaa waa siman yihiin yacnii suulka iyo faryaradu waa siman yihiinoo waa isku mag haddaba fariba haddana xubna usii qaybsamaya faraha afartaasi waa saddex xubnood suulkuna waa laba xubnood xubinta markaa afartaa farood waa saddex halaad iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed suulku isagu waa laba xubnoodoo xubintiisu isagu waa shan halaad leanna mar haddii diyadii gacanta fari loo qaybinayo dee diyadii fartana anaamishii iyo xubnihii ay lahayd ayaa loo qaybinayaa ee haddii dee markaa suulka qofka bini aadmiga ilahay saddex xubnood u sameeyoonu labada ahaynoo faraa kale lamid noqdana dee markaa waxay noqonaysaa saddex xalaad iyo iyo uludkaasuun bay noqonaysaa kafeynka oo macalasaabic ay la socota kafeynka waa intaa jaraqlayda intaa hore weeye waxaa markaas lagu yeelanaya addiyatu diye ayaa markaa lagu yeelanayaayoo diyadii oo dhammaystiran ayay noqonaysaa wafilyadayni addiya labada gacmood diyo ayaa ahaatay ayaa nebigu sal ly slm wafi lyadayni walasaabici diya wafi lyadi khamsuuna min alibil gacantiina markaa konton ayaa keligeed ugu sugan baa nebigu yidhi mar haddii konton midii konton ay ku socotay labadoodina markaa waa boqolka waxaanay ka mid yihiin dee xubnaha kuwa ugu nafciga taranaya xagga shaqada iyo xagga waxqabadka ayaga ayaa ugu muhiimsan haddii uu haddaba jaro wax ka dheeraada kafka kafkii iyo fariba waa israaciyey haddana dhudhunku uu xoogay ka soo raaciye inta horta kontonka ahi waa intaa jaraqlayda intan dheeraadka ahi ayadu xukuumo ayay yeelanaysaayoo taabic oo ma u noqonayso arshi muqadarana maloo xukuumo ayuunbaa markaa waajibaysa laakiin faraha iyo kafku way isgudagalaan iyagoo xubin keliya ayay isla noqdaan haddii markaa uu jareeya iyo uu waxyeelo u geysta gacantii ama yacni labadii gacmoodba baa looga jeedaa oo deetana shalal uu ku dhaco wajabati diya diya dhammaystir ayaa waajibaysa ama mid keliya hadday ahayd dee diyadeedii ayaa waajibaysa hadday labadabana dee qofka diyadiisii ayaa waajibaysa leanna maqsuudkii laga lahaa ayaa meesha ka baxay mar hadday markaa saas uru fidsan tahay ama soo laaban tahay oo aanay markaa waxba qabanaynin magteedii oo dhan ayuunbuu yeelanayaa wafilyadi shallaaya alxukuuma gacanta markaa shallada ah xukuumo ayaa markaa lagu yeelanayaayoo gacanta markaa nafcigeedu uu buray ayadana xukuumaa lagu yeelanayaa oo masalan wuxuu qofku jaray gacan markaa aan shaqaynin oo manfacadeedii ay burtay xukuumo ayuunbaa lagu yeelanayaa meesha manfaca kuma jirine laakiin quruc baa ku jirtay oo meeshii ayay u buuxinaysay markaa quruxda ayuu lahayd mar haddii meeshii laga saaray waxaa lagu yeelanayaa xukuuma ayaa lagu yeelanayaa hadduu qofku leeyahay ilaahay u sameeyey gacan dheeraada ama far dheeraada gacan dheeraadiina uguma badnan laakiin far dheeraada bayna ugu badan qof yacni fara badana la yidhaayo ama lix leh ayaa markaa inagu badan haddii markaa gacan dheeraada uu leeyahay ama far dheeraada uu leeyahay oo laga jaro ayadu markaa magtii oo dhammaystiran noqon maysa xukuuma ayay noqonaysaa leannu xubin kasta oo diyadiisa aan la waajibinin xukuumo ayaa ka waajibtaa qiil baa wuxuu leeyahay maya aan eegno haddii aan wax foolxumaa aanay reebaynin waxba kama waajibayaan masalan farihiisii sidaasay markaa caadad u yihiinoo xabad yarunbaa markaa halkaa ka laalaaday xabaddii baa laga jaray dee foolxumo ay keentay iska daaya foolxumadii baaba laga jaray waxba kama waajibayaan buu leeyahay liannaha jiraaya lam yaxsul bihaa naqsun falam yajib bihaa arshun sidii qofbaa ceesaa loo dharbaaxay oon waxba markaa raada ka tegin oo kale ayay la mid noqonaysaa unbay yidhaahdeen wa fii kulli usbucin far kasta cashru min alibil toban halood ayaa ahaaday wa fii kulli unmulatin xubin kastana halaaثu taabciratin waa saddex neef oo geela iyo wa huludun hal saddex loo qaybiyey meesheed ila libhaama suulka mooyaane fa inuu yajibu fii kulli unmura isagu waa laba xubnood oo unmuradii kasta khamsu min alibil ayaa ka waajibaya wa fi lkafayni walasaabici addiya ayaa ahaatay diyadii oo dhammaystiran ee fain qataca hadduu jara maa zaada cala alkafi wax ka dheeraada wajabat idiyatu fi lkafi ayay ka waajibaysaa walxukuumana way ka waajibi fii maa zaada wixii kafa ka dheeraada wain janaa calayhaa haddii uu markaa jinaayo u geysto gacantii ama labadii gacmoodba oo fashallad markaa ay shalal ku dhaco haddaynu markaa nidha calayhaa ay calalyadayni haddaynu dhahno dee wajabat diya diya naf baa waajibayso waa iyadoo dhan haddaynu dha laakiin gacan keliya aynu dhahno fa shallad gacantii ay shalal noqotay wajabat diya diyadeedii oo kontona ayaa waajibaysaa wa fii yadi shallaa'i gacantii shallada ahaydee markaa aan shaqaynaynin haddii la jarana alxukuumatu xukuuma ayuunbaa laga bixinaya oo jabaan iyo quruxunbaa meesha ka baxdae manfaca kamay bixin wa fi lyadi zaa'idati gacantii dheeraadka ayd walusbuci zaa'idati alxukuuma ba ahaatay lianno markaa ayaga markaa nafci weyn ayaanay markaas lahayn waqiila waxaa lam yaxsul bihaa shaynun haddii aanay wax foolxumaa jaridoodaasi aanay la imanaynin lam yajib lam yajib ma waajibaya markaa fi zaa'idati shay-un kaa zaa'idka dheeraadka waxba kama waajibayaan wa fi rijlayni diya labadii lugoodna markaa iyana diya ayaa ka waajibaysa wa fii kulli usbucin fartii kastana cashru min alibil waxaa ka waajibayaa cashru min alibil toban geela ayaa ka waajibaya wa fil alyatayni labadii baryoodna addiya ayaa ka waajibaysa wa fii ixdaahaa midkeedna nisruhaa ayaa ka waajibaya ee wainkastana sulbow hadduu dhabarka jebiyo falam yudqil mashi socodkii aanu karin lasibahu diya baa ku waajibaya wa in naqasa mashiyu hadduu nuqsaamo ow ama ixtaaja u baahdo ilaa casanuu lasibatulxukuuma ayaa ku laasimi ee wainkastana sulbow hadduu jebiyo facajaza can ilwati mucaamuladii dumarkana uu kari waayo lasibatu diya diya ayaa ku waajibaysa ee fain ikhtalafaa fii dalika hadday isku khilaafaan falqowlu qowlulmajniyu calayhi majniyu calayhi hadalkiisa weeye ee fain abala ama fain batala hadduu buriyo almashyu walwatu ama fain abtala almashya walwata hadduu buriyo lazimatu lazimahu diyataani ayaa ku waajibaya calaa daahiri nasi naska imaamka daahirkiisa haddaan qabanno waqiila waxaa la yidhi diyatun diya qura ayaa ka waajibina waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay labadii lugood jaridoodii ayana diya dhammaystiran baa ka waajibaysaa labada lugood ee diyadu ka waajibaysaana waa intaa faralka la maydho ee intaa kuraamaha ama aanqowga wixii ka hooseeya weeye waya xadiidka isagana waxaa fi rijlayni diya labadii markaa lugood diya ayaa ku sugnaatay xadiid camr ibni shacayb laga warinayo kitaabkii camar ibni xasmina waxaa iyana ku sugnaa wa fi rijlilwaaxidati nisfu diya diyo barkeed baa lugtii keliya ahayd ka waajibayso mar hadday markaa lugtii keliya ahayd taasi ka waajibayso dee markaa labadoodiina diyo dhammaystiran baa ka waajibaysaa wa fii kulli usbuucin far kastana oo lugaha faraha ka midana cashru min alibil toban geela ayaa ka waajibaya waayo xadiidka saxiixa ah ee tirmidihi ay warinayaan waxa uu tilmaamayey diyatu asaabic alyadayni warjayn sawaaun cashrun min alibil likulli isbuucin far kasta yacni waa toban halaad weeye jacala rasuululahi asaabic alyadayni warijlayni sawaan mid siban ayuu ka yeelay yacni waa xadiid isaguna markaa saxiixa oo abu daawuud ayaa isagana soo saaray wa fil alyatayni labada baryood waa labada asal ama labadaa baryood haddii qofka laga jarana addiyatu diyadii oo dhammaystiran ayaa ka waajibaysaa leanna waa laba xubin oo qurux muuqata leh manfacana way leeyihiinoo dee wixii markaa isku hayey weeye markaa intaa dambe isku hayey waana meeshii lagu fadhiisanayey sidii lugihii iyo gacmihii ayuunbay markaa la mid noqonayaan middood haddii la jarana dee waa niswaha kala badha kilidiyada ayaa ka waajibayo labadii lugood ama labadii gacmood oo mid la jaray ayuunbay la mid noqonaysaa hadduu haddaba qofka dhabarka ka jebiyo dabeetana waa socon kari waaye lasimatu diya diya ayaa ka waajibaysa lannu kitaabkii camr bn xasbe waxa ku sheega fi sulbi addiya dhabarka diye ayaa markaa ka waajibaysa haddii qofka laga jebiyo oo socon kari waayo midda labaad waa zayd ibnu thaabit baa saa xukma cid saxaabadoo khilaaftayna aanay jirin leanna qurucdii markaas iyo socodkiiba labadiiba israaciilo diye ayaa waajibaysa markaa haddiise mashigii nuqsaamo ama wuxuuba socodkiibaa nuqsaamay ma wuxuu u baahday ul inuu markaa tukuba qaato ama biru qaataa buu u baahday dee xukuumaa waajibaysa oo naqsi ayaa markaa yimi oo xukuumo iyo waxoogay kaba ayaa waajibaya hadduu dhabarka ka jebiyo oo dabeetana waddigii iyo galmadii uu kari waayo diye ayaa markaa waajibaysaa leanna abubakar ayaa saa xukumay saxaabadana cidi kuma khilaafin waa marka dee manidii ay tagtay xubinkii markaa kici waayo xubinka sharal xaggiisa ku jira aanu jirin ayay markaa diyadaasi ay u waajibaysaa haddii haddaba ay isku khilaafaan oo waxaad sheegaysaa ma jirto iyo waa jirtaa la ysku qabto dee majniyo calayga kan waxyeelaa loo geysun baa la odhanayaa ku dhaaro haddiise uu buriyo fain abtala almashya waalwata ama fain batala almashyu waalwatu hadday buraan oo dhabarkaa jebintiisa ayaa mana socon karayo yacni xaaskiina loo mucaamaloon karayo waxaa ku waajibaya markaa laba diya ayaa ku waajibaya cala daahiri nasi oo waxay ka dhigantahay isagoo madaxa wax kaga dhuftay oo maqalkii iyo araggii ka wada tegeen wa qiila waxaa la yidhi diyatun diyo qura ayuunbaa ka waajibaysa waa manfacatu cudwin waaxidin xubin keliya manfacadii uun weeyaan bay yidhaahdeen wa fi rijlayni addiya ayaa ahaatay wa fii ixdaama midka waa nis waaba haday wa fii kulli isbuucin cashru min alibil toban geela ayaa haday wa fil aliyatayn labadii bariyo addiya wa fii ixdaahumaa nis waaba ahaaday wainkasara sulbow hadduu ka jebiyo falam yutiq ilmashi aanu kalin lazimatu diya ee wa ina qasa mashyu hadduu nuqsaama u ixtaaja ilaa casan ama ul ayuu u baahday lazimatu xukuuma ayaa ku waajibaysa ee wainkasara hadduu jebiyo sulbow facajaza can ilwadi waa kari waa lazimatu diya ee wain ikhtalafaa fii daalika hadday isku qafdaanna falqowlu qowlu lmajniyu calayhi majniyu calayhi kaa waxyeelada loo geystay hadalkiisa ayaa loogu rumaynaya ee wain batala almashyu waalwatu haddii batala la yidhaha faacil bay noqonayaan haddii abdala la yidhahna mafcuul bay noqonayaan wain batala almashyu waalwatu wajaba diyataani baa waajibay cala daahiri lmadhabi waqiila waxaa lihi diyatun waaxida wain qataca hadduu jaro alaxma naatia hilibka ka taagan ama ka soo kuusan cala dahri lazimatu diya ayaa ka waajibaysaa wa fii ixdaahumaa midkooda niswaha baa ka waajibaysa wa fii bacdihana biqistihi bixisaabihi ayaa ka waajibaysaa wa fii xalamati lmar'a ruuxa dumara labadeeda ibood ee markaa naasa adiya ayaa ahaatay wa fii ixdaahumaa midkooda niswahaba ahaaday ee wain jaray cala thadiyani labada naas hadduu wax u geyso oo fashallaa ay markaa shalal markaas ay noqdaan ama fashallad wajabat diya diye ayaa waajibaysa ee wayn inqataca hadduu go-o laba numaacaanoodii lazimat lxukuuma ayaa waajibaya wa fii xalamati arajuli ninka labadiisa ibood xukuuma ayaa ahaatay wa qiila fiihi qowlun aakharu annahu yajibu fii badiya diye ayaa ka waajibaysana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay wain qataca laxma naatia cala dahri hadduu jaray hilibkan dhabarka hadiyo goorana dhabarkuna dee waa kan labada qaybood ah ee markaa labadiisaas silsilada markaa ama faqaara dahriga labada dhinac ka raacsan hilibkaas ayuu jaray annaati waa almurtafic aw almushrif macnaha dul saaran ee ka soo kacsan lazimatu diya buu leeyahy diye ayaa ka waajibaysaa leannu jamaal iyo manfaco ayay u leeyihiin mid haddii markaa dhinaca la jarana nis ayaa ka waajibaya wa fii bacdiha bixisaabihi haddii badh la jarana xisaabtiisa ayuunbaa markaas ka sugnaanaysaa waxay leeyihiin masaladii wa hadihi lmas'alatu hayru madkuuratin fi lkutubi almashhuura kutubta madhabka ee macruufka ah kuma taalla bay leeyihiin cidda kale ee markaas soo qaadatayna isaga ayuunbay ka soo qaadateen jurjaani iyo ee rawyaani oo baxrulmadhabka ku soo qaata iyo waxay leeyihiin u shiraazi unbay ka soo qaateen ee cid kaleo markaa uga horraysay iyo cid kaleo uga dambaysay halkaa inay ka waajibaysa diyo yacni ma jirto dee kutubtii minhaajkii aynu arkaynay kuma jirto qaana markaa dee halkan haraggii ayuunbay markaa ka dhigeenoo yacni haragga waataynu markaa ku maraynay haddii la salkhiyo laga saaro inay diya ka waajibayso tan markaa haraggii ayuunbay ku tilmaameen waa halkii erga kale ka cabirayay unbu islaanka cabira haweenayda xalamadeeda xalamadu waxa weeye waa inta ibta naaska ee ilmuhu uu jaqo afka geliya ayaa xalama la yidhaahdaa labadeeda markaas ibood haddii laga jaro adiya diyadii ruuxa dumara oo dhammaystiran ayaa markaa ka waajibayso dee jamaal iyo qurux waa u leedahay manfacaddii sadyiguna dee waa idaasoo ilmaha halkaasu ka jaqaa quruxna markaas waa u leedahay markaa labadoodaba waxaa ka waajibaya diyo dhammaystiran mid haddii laga jara nis ayaa ka waajibaya hadduu qofku labada naas markaa waxyeello u geysto labadii naas markaa shalaal ku dhaco wax kuusanuun ay noqdaan diyo ayaa markaa ka waajibayso dee manfacada oo la buriyaa waxay ka dhigan tahay iyadoo la jaray xubinkaoo kale ka dhigan tahay haddii waxyeello u geysto markaa caanihii ay ka tagaan ama binacaana noqdaanna dee xukumo ayaa ka waajibaya meeshii ay walo caanu yaaraysaa ka imanay laakiin haddana dee halkii ay ka soo baxayeen weeye ilaa wuxuu leeyahy diya ayaaba ka waajibaysaa ninka isaga xalamadiisa macnaha isaga naasihiisa isaga ibahooda ayaga xukuma unbaa ka waajibaysaa leannu jamaalu min hayri manfaca ayaga waxooga yaro quruxunbay leeyihiin mooyaane dee wax manfacaho ay leeyihiin ma jiro qiil baa wuxuu leeyahy maya diya ayuunbaa ka waajibayso shay allayaaliyo shaygii ruuxa dumara diya ay ka waajibto ninkana diya ayuunbaa ka waajibayso dee sidii lugihii iyo gacmihii iyo ayuunbay markaa la mid noqonaysaa wain qataca hadduu jaraa laxma naatiya hilibaa ka soo kuusan ama ka sarreeya cala dahri lazimatu diya ayaa ka waajibaysa lazimatu waxaa ku waajiba diya wa fii ixdaahumaa midkoodna wa fii axadihimaa midkood nis waaba ahaaday wa fii bacdina bixisaabihi midkoodna markaa xisaab wa fii bacdi barhkiina bixisaabihi haddii in ka mida la jarana dee xisaabta uu ku yeelanayo un marka loo eego markaa labadii dhinac ayuunbaa ka waajibaya wa fii xaramati ilmarati haweeneyda labadeeda aybood adiyatu ayaa ka waajibaysa wa fii ixdaahumaa midkoodna niswaha ayaa ka waajibaya wain jara calaa hadyaha hadduu naaskeedii waxyeello u geysa haweeneyda fashallad dabeetana naaskii shalaal ku dhaco oo markaa wax kuusan uunu iska noqdo wajabad calayhi diyatu baa ku waajibaysa ee wain inqataca labanuha hadduu go lasimatu lxukuuma ayaa ku laasimaysa wa fii xalamatay rajuli ninka labadiisa iboodna xukuumatun baa ka waajibi waqiila waxaa li fiihi qowlun aakharu ayaa ku sugan annahu tajibu fiihim adiya inay markaa diya ka waajibayso wa fii jamiici dakari dakarka iyo xubinka taranka ee ragga adiyatu ayaa ka waajibaysa ee fain qataca ama fain qutica bacdulxashafa haddii la jaro wajaba min adiyati xaggeeda waxaa ka waajibaya biqisi qeybkiisa intaa la jaray min alxashafati uga qayba fii asixi lqowleyni wa biqisi qeybkiisa ayaa waajibaya min jamiici dakari uga qayba fi lqowli alaakhari qowlka kale haddii aan qabanno ee wain janaa calayhi haddii uu markaa jinaayiyo waxyeello u geysto oo fashalla isa shalaal ku dhaco wajada calayhi diya baa ka waajibaysa ee wain qataca dakarana shalla hadduu jaro wajada calayhi lxukuuma xukuumo ayaa ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay xubinka taranka dhammaantii haddii la jaro diyo ayaa ka waajibaysaa waya kitaabkii camr ibn xasin waa fi dakari diya xubinka taranka haddii la jaro diyo dhammaystiran ayaa ka waajibaysa wa fi lxashafati diya nusaha qaarkoodna waxay odhanayaan xashafadana diyo ayaa markaa iyadana ka waajibaya wa fi lxashafati diya intaa hore ee markaa xashafada ee la gudo intaana diyo ayaa ka waajibaysaa haddaba haddii la jaro xashafadan ama intaa yare hore ee la gudo haddii badh la jaro xagga diyada waxaa ka sugnaanaya qeybta ay intaasi xashafada ku leedahay oo macnaha xashafada hadday kala barhkeedu noqoto kala barhkii diyada ayaa waajibaya saddex meelood oo meel hadday noqoto thuluthu diya waajibaya afar meeloodoo meel hadday noqoto rubucu diya waajibaya fii asixi lqowleyni leanna mar haddii diyada haddii la waajara ay dhammaystirmaysay dee haddii qeyb ka mida la jarana xashafadii unbaa loo qeybinayaa qowlka kalena wuxuu leeyahay mayeeqa intan la jaray ee xashafada waxaa loo eegayaa intay dakarkii oo dhan ka wada tahay ayaa loo eegayaa oo tusaale ahaan haddii xashafada barhkeed la jaro marka xashafahaan loo eegay waa barhkeed markii loo eegay xubinkii oo dhan macaqasimadiisii marka loo eegana waxay noqotay sudus markaa labada qowl waxay kala leeyihin ka hore wuxuu leeyahay maya xashafadaa loo egaya nis baa ka waajibaya kan dambana wuxuu leeyahay maya dekerkao dhan baa loo egaya sudusu diyaa ka waajibaysaa macnaha halkaasay kala taagan yihiin haddii uu janaayeeyo janaayo u geysto xubinkii taranka oo fashalla waa markaa dee xubin markaas aan kacaynin amaba yacni sidaasuu dhisaga kacsano aan noqonaynba wajada caleyhidiya ayaa ka waajibaysa oo leanna waa xubin haddii la jiro diya ay ka waajibaysay shalal haddii uu ku yimaadana diya dhammaystiran baa ka waajibaysaa haddii uu dakar marka horeba ashar ahayuun shaqaynaynin hadduu jarana xukumo ayuunbaa ku waajibaysae mag dhammaystirani ee kama waajibayso wafii jamiici dakari adiyat waa haday wafi lxashafati inta xashafada ee horena adiya oo macnaa haddii halka gunta laga wada jara hal diya unbaa ka sugmaysaa haddii markaa xashafada gaar loo jarana diya ayaa ka sugmay iyadoo xashafadu ka maqanta intan hoose haddii la jarana waa diyadii wain qadaca jaaniga ama wain qudica bacdulxashafati haddii la jiro wajaba waa waajibayaa diyadii xaggeeda biqisi qeybkiisa intaa la jaray min alxashafati uga qayba fii asixi lqowleyni wabiqisi qeybkiisa ayay ku waajibi min jamci dakari uga qayba fi lqowl alaakhari haddaan qabanno wain jara caleyh cala dakari hadduu waxyeello u geysto oo fashalla markaa uu qalla wajabad caleyhi diya ayaa waajibi ee wain qadaca dakarina shalla hadduu jara wajabad caleyhi lxukuuma ayaa ku waajibaysa wafil unhayeyni labadii xiniyood adiyaba ahaatay wafii ixdaahumaa midkooda nisfuhaba ahaaday wafii iskati ilmar'ati haweenayda labadeeda dabnood ee xubinka taranka ama labadii saaqar adiyatuba ahaatay wafii ixdaahumaa midkooda nisfuhaba ahaaday ee wain janaa calayhimaa hadduu janeeyo fashallata wajabati diya baa waajibaysa waxa uu leeyahy sheekhu labada xiniyood haddii ninkii laga jaro diya ayaa ka waajibaysaa way xadiid bayhaqi uu warinayo ayaa wuxuu ahaa markaa wafil unhayeyni addiya wafil baydatayni sida nasaa-i warinayana labadaa ukulood markaa diya ayaa ka waajibaysaa leannu meeshii tanaasulka weeyaane manidu ay markaa dee ku guntamaysay ee ay markaa ka soo gudbaysay weeye mid yar iyo mid weyni ku doonana ha lahaado mid haddii laga jarana markaa niswaaba aday ama yumna ama yusraa midkay doontaba haato caliba uxri fi lkhusyati nisfu diya ayaa markaas aaday labada xubnoodna isku jirkooda hadday diyadu ku dhammaystiran tahay midoodna dee diyada markaa qeybkeedii ayuunbaa ka waajiba niskeed iskatayal mar ah iskatadu waxa weeye waa xirafda bay yidhaahdaan ama farjiga ruuxa dumarka yacni debnihiisa ama qararhkiisaas weeye labadaa haddii ruuxa dumara laga jarana adiyatu diyadeedii oo dhammaystiran ayay yeelanaysaa oo jamaal iyo manfacaba yacni waa ugu sugan tahay midood haddii la jara nisfaha ayaa markaa ka waajibaya haddii jinaayo iyo waxyeello loo geysto wainjara ama wainjara calayhi fashallata ama fashallat wainjara calayha fashallat ama wainjara calayhima fashallata labadiiba markaa shalal uu ku dhaco wajabati diya diya ayaa waajibaysa oo dee manfacadoodii ayaa meesha ka baxday wa fi lunhayeyni addiya labada xiniyood diya ayaa waajibaysa haddii la jaro wa fii ixdaahumaa midooda nisfuha wa fii iskatay almar'ati haweenayda labadeeda dabnooda xubinka taranka ama labada aqar adiyatuba ahaatay wa fii ixdaahumaa midkooda nisfuha ayaa hadee wain janaa calayha hadduu janeeyo fashallad markaa meeshaa shalal ku dhaco wajabati diya wa fi lifdaai sufaruurkii haweeneyda adiyaba hatii wa an yajcala sabiila alxaydi waalqaaydi waaxidan waa inuu ka dhigo wa qiila an yajcala sabiila albawli waalxaydi waaxidan meel markaas inuu ka dhigo weeye wa fii idhaabi alcudrati ayada bikrada tagsiinteeda alxukuumatu xukuumo ayaa markaa ka waajibaysa oo ka sugnaanaysa waxau sheekhu leeyahay ifdaa haddii haweeneydii lagu sameeyo laysu faruuro xukuumo ayaa ka waajibaysaoo dee jamaal iyo quruc markaa meesha ku jirtay baa la saaray manfaco maqsuudo ahayd ayaa meesha ka baxday marka waxaana laga wariyay zayd ibnu thaabit inuu yihi wa fi lifdaai diya haddaba waa sidee waa in ifdaagu markaa dee meeshii bannaan la yskaga wada dhigo oo waddadii markaa caadadu soo maraysay iyo dabadii markaa saxaradu ka soo baxaysay ay markaa isku meel noqdaan oo isku darsamaanoo dee manfacadiia markaa kuliyan ku tegaysaa sabiilu xaydna waa meesha ay ka cabiraan kutubta kale madkhalu dakar yacni halkaa xubinka taranku oo gara iyo markaa halkaa markaa saxradu ka soo baxayso isku mid noqda weeye qiil wuxuu leeyahay mee sabiilu lbawli walxaydi walxaydi waaxidan in meeshii kaadi iyo meeshii caadidu markaa isku meel noqoto waayo qudulka iyo dumarkii waxay leeyihiin dee laf baa udhaxayso dakar markaa suurtagal maaha inuu markaa isagu jebiyo ama isu faruuro suurtagal maaha haddii markaa la tegsiiyo cudradii oo bimacnaa looga jeedaa bikradii inanta haddii la tegsiiyo oo markaa la bikra jebiyo ayana alxukuuma ayuunbaa ka waajibayso waxa weeye qadcu jildin xasana bihi shayun walaysa fiihi arshun muqadar marka haddii dee ifdaa iyo wax kale aanay raacin halkaa xukuuma ayaa markaa ka waajibaysaa waa haddii markaa ciddan dee ifdaa ku sabaysay aanu markaa ninkeedii ahayn haddiise markaa dee ay cid kale tahay oo masalan dee zine oo kale ayaa ayaa ayaa ayaa lagu bikra jebiyey haddii markaa mutaawicay ahayd oo iyadu ogolayd waxba male haddii la qasbay ama wadi shubha lagu sameeyeyna dee meher baa horta u waajibayaa ma meher bikraa u waajibaya mise meher carmali baa u waajibaya haddii meher carmali baa u waajibaya la yidhaahdo arshu bikaaradina waa u waajibaysaa haddii laakiin meher bikre loo sugo marka horeba inan meherkeed haddii loo sugo ilaa waanay kala badanayaan meher carmali iyo meher bikre way kala badnaanayaane oo meher bikre haddii loo sugo arshilbikaara ma waajibaya mise ma waajibayo yacni laba waajiba halkaana ku soono waa waajibaya iyo ma waajibayo labadaba ay leeyihiin wa fi lifdaai adiyatu baa hatay wa huwa an yajcala waa inuu yeelo sabiila alxayd walqaayidi waaxidan mid inuu ka yeelo wa qiila waxa le an yajcala sabiila albawli walxaydi waaxidan mid inuu ka yeelo weye wa fii idhaabi alcudra yacni bikiradii jabinteeda iyo tegsiinteedana alxukuma baa ahaatay wa fi shucuuri timihii ayadana kullihaa dhammaanteed alxukuuma ayaa ahaatay oo xukumo ayaa ka sugmaysa wa fii jamiici iljaraaxaati jaraaxooyinka dhowaant dhammaanta oo siwaa maa dakarna waxa aan soo sheegnay aan ahayn alxukuuma xukumo ayaa ka waajibaysa wa fii tacwiiji araqaba qoorta qalloocinteedii wa tasghiiri ilwejhi wejiga yarayntiisii ama wa tasciiri ilwejhi wejiga weecintiisii wa taswiidihi madoobayntiisii alxukuumatu xukuumo ayaa ka waajibaysaa waxau leeyahay sheekhu shucuurtii iyo timihii haddii qofka laga tiro dhammaantood xug oo ay markaa dee sidaa ay ku soo noqon waayaan waa lowxiir markaa qofkii noqdo xukumo ayaa ka waajibaysaa waana timaha dee quruxda lehee timihii garhka iyo madaxa iyo sunnayaasha iyo weeye leannu jamaal ayuu markaa ka tegsiyey markaa marka waxay leeyihiin aan manfaco dee weyn sii lahaynoo kamaalu diya ka waajibi mayse waxaa ka waajibaysa un markaa xukuuma ayay leeyihiin haddii ay markaa soo noqdaanna dee waxba ka waajibi maayaan wuxuu yihi jaraaxooyinka kale iyo dhaawacyada kale ee intaaan soo sheegnayn aan ahayn waa muudaxadii iyo jaa-ifadii aan ahayn ilaa iyaga ayuunbaa u arkaa wax muqadara lahaaye ayaga xukuumo ayuunbaa ayuunbaa ka waajibaysaa waayo sharcigu ma qadarin waxa iyagu wejiga iyo iyo madaxa nabaradaa ku dhaca ayuunbaa iy dee kaa jaa-ifade markaa qaaxadu dhacay ayuunbaa muqadar leh waxa liyaaliya wixii kale ee nabaraa ama jababa ayagu waxa weeye waa xukuuma un markaa wejiga iyo madaxuna dee jidhka ayay ugu mudan yihiinoo waayo waxaa la leeyahay waxyeelada wejiga iyo madaxa ku dhacda iyo jaayfaduna walami way ka cabsi badan yihiin dee mid bowda markaa ku dhacay ama gacan ku dhacay midda labaad waxaa leeyahay shaynka iyo foolxumadoodu waa ka foolxun tahay oo foolxumada markaa wejiga gaadha ama madaxa gaadha dee wax muuqanayo weeyaano way ka foolxun yihiin midda labaad waxaa leeyahay ra-si madaxa ayaa weliba sii shara badanoo xawaasi maqalkii araggii urtii dawqi waxaa la yaaliya wixii oo dhan ayaa markaa dee xaruntiisii weeye markaa waa taliskii oo markaa dee la mid noqon maysa lug ama dhudhun ama bawdo la mid noqon mayso midda labaad waxay yidhaahdeen haddii aynu dee cadamaad kasta shan aan ka waajibinno waxa ka imanaya inaan xubinkii haddii la jaro dee wixii jaridiisa ka sugnaanayay wax ka badan ayuu ka sugno oo iminka farta haddaynu markaan idhaahno nabarku markuu lafda gaadho aynu idhaahno waa shan halaad oo waa idaax isagii marka la jarana uu yahay saddex halaad iyo hal uludkeed dee suurtagal maaha waayo nabarka haddii xubinta meeshaba laga saaro iyo hadday waxyeela gaadha waa inay waxyeelada gaadha yaraataa ee isagoo meesha ka wada baxay waa inaan magtiisii noqonin waxaa kaloo sheekhu leeyahay wa fii tacwiiji raqaba qofka haddii ay qoortu qalloocsanto qoorqallooc noqdo waxyeelo loo geystay darteeda taskhiiri اlwajhi ama tasciiri اlwajhi nuska waxaa odhanaysaa taskhiir wejigaoo la yareeyo oo dee waxyeelaa ku dhacda wejigii baa ururay ama tasciiru lwajhi walaa tusacir khadaka bimacnaa waa qalloocin yacni qofka dhabankiisiibaa markaa qalloocday ama taswiid wuu madoobaaday alxukuuma baa ka waajibaysa leannu meesha jamaal iyo qurux ayaa markaa ka baxday wa fi shucuuri timihii kullihaa dhammaantii alxukuuma baa ahaatay wa fii jamiici ljaraaxaati jaraaxooyinkii iyo nabaradii dhammaantood siwaa maa dakarnaa waxaan soo sheegnay aan ahayn alxukuuma ba ahaatay wa fii tacwiiji raqabati qoorta qalloocinteedii wa tasciiri lwejhi wejiga weecintiisii wa taswiidi iyo madoobayntiisii alxukuuma ba ahaatay haddaba xukuum baynu suhayna xukuuma maxay tahay waalxukuumatu an yuqawama waa in la qiimeeyo bilaa jinaaye bilaa jinaayatin isagoo bilaa jinaaya wa yuqawama wa yuqawamu waxaana la qiimay bacda alindibaali maca aljidaaya isagoo markaas intuu bogsay dabadii macaljinaayana waa la qiimayn famaa naqasa min daalika wixii ka nuqsaamay ka ayaa wajaha biqisi qeybkiisa minadiya uga qayba ayaa waajibaysa waxau leeyahay xukuumo waxa weeye xukuumaa ka waajibaysa marka la yidhaahdo waa in qofkan addoon baa hortu laga soo qaadayaa deetana waxaa la qiimeynayaa isagoon jinaayadaan ahayn waar isagoon jinaayadan iyo waxyeelada ku olin waa imisa waxaa la yidhi waxaa la siinayaa boqol dollar wa yuqawamu bacda alindibaali maca aljinaaya intuu bogsayey dabadii na waxaa la qiimayn isagoo maca aljinaaya baa leeyahay isagoo jinaayada noocaasa qabana muxuu noqon lahaa sagaashan muu noqon lahaa baa layidhi hadda qiimihiisii jinaayadii waxay nuqsaamisay toban soo maaha famaa naqasa wixii nuqsaamay min daalika qiimihiisa ka nuqsaama wajaha biqisi qaybkiisa min adiyati uga qayba ayaa waajibaya oo markaa cushru diya waajibaysaa soo iminka cushrulqiima waxa nuqsaamay maaha cushru diya ka waajibaysaa hadda dee addoon la qiimeeyaana ma jire eh waxaa loo eegaa un meesha ay ku taal iyo xubinka ay ku taallo un waa inaan muqadarkiisa la gaadhsiinin waalxukuumatu an yuqawama bilaa jinaaya waa in la qiimeeyo wa yuqawamu bacda alindimaali baana la qiimayn maca aljinaaya famaa naqasa min daalika wixii ka nuqsaama qiimaha wajaba biqisi qaybkiisa minadiyati uga qayba ayaa waajibaya fain kaanat iljinaaya haddii jinaayadu ay tahay mima laa yanqusu bihaa shay-un midaan waxba ku nuqsaamaynin bacda alindimaali indimaalka dabadii wa yukhaafu minha talaf inuu qofkan u dhintana laga baqanaya xiina aljinaaya kalisbici zaa'idati waa farti dheeradka wadakari alcabdi addoonka xubinkiisii taranka ashalka haweeye quwima xala aljinaaya waan lana qiimayn famaa naqasa min daalika kaa wixii ka nuqsaamay ayaa wajaba waajibaya ee wain kaana hadduu yahay mima laa yukhaafu minhu waxaan looga baqanayn qofku inuu dhinto ka lixyati lmara haweena garh leh ayaa garhkii laga rifay quwima waa la qiimayn low kaana cabdan hadduu ahaan lahaa walahu lixya isagoo garh u sugnaaday wa quwima walaa lixyata lahu isagoon garh lahaynna waa la qiimayn fa yajibu maa baynahumaa waxa u dhexeeya ayaa waajibaya waxau sheekhu leeyahay hadday jinaayadani tahay midaan bacda lindimaal wax nuqsaanaba aan keenaynin laakiin markan ay ku dhacday dee halis bay haydoo inuu dhima- dhintaabaa looga cabsanayeyba dee waa far dheeraad ah dee fartaa dheeraadka markii laga jaray meesha dhigbax baa yimi oo waa la qodbay oo waa la qabto haddii sidaa lagu dilay dhigbax buu qofku dhiman lahaa iyo xubinka taranka ee markaa addoon xubinkiisa taranka markaa ashar ahaa Ee, oo kale ayaa la jaray waxay leeyihin waxaa la qiimeynayaa xaala aljinaaya ayuunbaa la qiimeynaya xilligan waxyeelada mar haddaanay hadhowta waxyeella imanaynin oo hadhow wax nuqsaanaya aanay imanaynin xilliganu jinaayada qaba ha la qiimeeyo famaa naqasa min dalika wajha wixii kaa intaa ka nuqsaama ayuunbaa markaa waajibaya lanna waxay leeyihiin xaal alindibaal mar haddaan la qiimeyn karaynin oo naqsi jirin xaaladan markaas uu muuqanayo naqsi ayaa la qiimeyn oo xaalat aljinaaya weeye inkastoo markaa nawowi uu leeyahay wala saxu ana aljinaaya idaa kaanat mima laa yanqusu biha shay-un bacda alindibaali quwima fii aqrabi xalin ila indibaal xaaladay ugu dhoweyd bogsiga ayaa markaa la qiimeynaya uu leeyahay xaal aljinaaya lama qiimeynayo ayuu leeyahay haddayse waxyeeladu tahay midaan waxba ku nuqsaamaynin bacda alindimaal mid looga cabsi qabo xilliga jinaayadana la leeyahay wuu dhimanna maaha dee waa haweeney waxoogay galaba waxoogay garhkii laga rifay marka dee ogobay markaa wax weyn oo dhimasho looga yaabayana ma aha hadhowna wax nuqsaamay u keenaysaa ma jiro galla-aantana bay ku fiican tahay quwima waa la qiimeynayo addoon baa laga soo qaadi addoonkaasoo garhkaa lahoo sidaa markaa isugu jooga waa intee baa la leeyaho waxaa la ihi waa shan iyo sagaashan haddana waxaa la qiimeynaya isagoo bilaa lixiya waxaa la ihi waa boqol fa yajibu maa baynahumaa dee shantaas unbaa markaa waajibaysa ama toonba haddaad tira cushur ayuunbaa markaa waajibayo meesha ee ka sugnaanaya wain kaanat iljinaayatu hadday tahay mima kii laa yanqusu bihi shay-un waxba aanay ku nuqsaamaynin bacda alindimaali oo yukhaafu minhu talafu looga cabsan dhibasho xiina aljinaaya kalisbici zaa'idati waa far dheerada wadakari alcabdi addoonka xubinkiisii taranka ashalka haba weeyaane qowima xala aljinaayati baa la qiimin famaa naqasa wixii nuqsaama wajaba waajibaya wain kaana mima laa yukhaafu mima yakhlufu fiihi ama waxaanadaad tira wax iska soo baxaa haddaynu markaa tiisa raacno wax yacni soo baxo markaasalaya wax soo baxaya weeye ama mima laa yukhaafu minhu waxaan looga cabsanaynin sidaasaanay ku wanaagsan tahay ilan waxaynu hore aynuu soo haynay wain kaana mima yukhaafu minhu talaf waxaa le markaa looga cabsanaya inuu dhinto in dhinto weeye kani waa waxaan loo cabsanaynin inuu dhinto wain kaana mima laa yukhaafu minhu ama wain kaana mima yakhlufu minhu wix markaa yacni soo baxa oo markaa dee wax kale ay soo weydaartaan ka lix iyo tiro laakiin waa laga hor xoog badan yahay sida kale ayaa markaa xoog badan hadduu yahay mima mima laa yukhaafu min waxaan looga cabsanaynin ka lixyati lmar'a waa haweeney markaa garhkeedii oo kale weeye quwima waa la qiimaynayaa low kaana khulaaman hadduu hadlaa walahu lixya markaa garu sugnaaday wayuqamu walaa lixyata low isagoon gar lahayna waa la qiimaynayo fa yajibu min adiyati waxaa ka waajiba maa baynahumaa wixii labadaa markaa u dhexeeya wama اkhtalafa fiihi اlcamdu wاlkhaطأu fi nafsi wuxuu isku khilaafa camdi iyo khada xagga nafta ikhtalafa fii ma duuna nafsi dee nafta wixii ka hooseeyana ayana waa isku khilaafayaa wayajibu fii qatli اlcabdi wاlamati qiimatuha waa ka waajibaya baaliqatan xaalay gaadhay maa balaqad waxay gaadhay wamaa dumbira wixii laga lagu ma- laga magdhaba min alxuri bidiya dumina min alcabdi walamatina bilqiima ayaa lagu magdhabaa wamaa kii dumina dumina min alxuri bilxukuumati dumina min alcabdi walamati bima naqasa ayaa lagu magdhabaa walaa yakhtalifu alcamdu walkhatau fii damaani alcabdi walamati ayada iskuma khilaafaan waxa uu sheekhu leeyahay wixii camdi iyo khada ay isku khilaafaan xagga nafta macnaha waa takliidkii iyo adkayntii baa looga jeedaa dee masalan camdigii weyn oo engeela markaas sidii loo adkaynayey haddagii markaa waa tii shan laga dhigayey camdigiina waa tii saddexda laga dhigayey markaa waxa ay camdiga iyo khadaw isku khilaafaan xagga nafta ikhtalafa fii maa duuna nafsi oo muudixadii hadday camdi dii hadday khadaa tay isku geel ma aha haashimadii sidaas leg weeye maamuumadii sidaas leg weeye isku markaa mid noqon maayaan waana markaa shuraaxda ayaa markaa sii dhigtaa siiba muqniga iyaba markaa sii dhigo aynu ka eegi doonnaa markaa waxay markaa jaraaxooyinkaasina ay noqonayaan camdi iyo khada waxay ku kala baydhayaan ee lagu taqliidinayo halkaas aydu ka sii eegan wuxuu yidhi addoon dilkii iyo addoon dilkood qiimahoodun baa ka waajibaa baaliqatan maa balqa intay doonto ma gaadho li'anno markaa wankaaga iyo laxdaadii ridaadun bay markaa la mid yihiin oo waa maal madmuunun bilintilaabi lixaqi ilaadamiyi bikayri jinsi qiimihiisa ayaa lagu magdhabayaa markaa wamaa dumina min alxori bidiya wixii ka xortaa laga magdhabo diyo ee diyadiisoo dhammaystiran lagu magdhabo waa labadii gacmood iyo labadii lugood oo kale ama dee maqalkii iyo araggii oo kale dumina min alcabdi walaamatira bilqiima ayagana qiimahoodii oo dhammaystiran baa ka waajib mar haddii kii xorta ahaa mag dhammaystiran ay ka waajibaysay ayagana waxaa ka waajibayan qiimo dhammaystiran waa masaa'il qawaacidah oo markaa ama dawaabidaho markaa addoonkii la xidhiidha wamaa dumina min alxori bilxukuuma wixii ka xortaa lagu magdhabo xukuuma meelihii xukuuma lagu magdhabi jirayna dumina min alcabdi waalamati bimaa naqasa wixii ka nuqsaamay unbaa lagu magdhabayaayo addoonkan isagoo waxyeeladan qaba waa imisa waa intaa isagoo waxyeeladan qabina waa intaa inta u dhaxaysa ayaa markaa laga soo qaadayaa waxaa kaloo sheekhu yidhi isma khilaafa camdi iyo khata fii damaani alcabdi waalamati addoonta iyada damaankeeda camdi iyo khata iskuma iskuma in iskuma khilaafo leanno maalnimada ayaa la qiimeynayaayoo maalka damaankiisuna camdi iyo khata iskuma khilaafo oo haddaad xoolo nin leeyahay badheer aad u burburiso iyo haddaad odan arkayni ku turunturootood sidaa ku baabi'iso midna wax dheeraada lagu saari maayo in wixii aada geysatay ayuunbaa lagaa rabaa tanna markaas waa la mid wamaa shaygii ikhtalafa fiihi alkhata walcamdu fi nafsi ay isku khilaafeen ikhtalafa fii maa duuna nafsina waa isku khilaafayaan wayajibu fii qatli اlcabdi waalamati qiimatumaa baa ka waajibaya baaliqatan xalay gaadhay maa balaqad waxay gaadhay wamaa dumina wixii laga magdhabay min alxori ka hortaa bidiyati lagu magdhabay dumina min alcabdi waalamati xaggiisana bilqiima ayaa lagu magdhabay wamaa kii dumina min alxori bilxukuumati lagu magdhabayna dumina min alcabdi waalamati bimaa naqasa wixii nuqsaamay ayuunbaa lagu ayuunbaa lagu magdhabaya walaa yakhtalifu bilcamdi walkhaطi walaa yakhtalifu alcamdu walkhaطu sidaasay ku wanaagsan bacda laga daayo walaa yakhtalifu ama walaa yakhtalifu bilcamdi walkhaطi fii damaani alcabdi walamri isku khilaafi maayo wain qataca hadduu jaray yadda cabdin uma actaqa ama uma uctiqa waa la xoreeyey uma maata waa dhintay wajabad fiihi diyatu xurin mid xore diyadii ayaa ka waajibaysaa lilmawlaa minhaa waxaa uga soo aqalu lamrayni kiyar min nisfi diya ow nisfi lqiima ayaa uga waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay haddii addoon gacan laga jaro marka addoonka laga jaray gacanta dee adduun buu ahaayo gacanta magdhowga sayidkii baa yeelanaya kadib ayuu xoroobay ama waa la xoreeyo waa dhintay wajaa fii diyatu xorin horta diyo xor ayaa ka waajibaysaa oo waxaa la eegayaa dee xaala istiqraarin jinaaya ayaa la eegayaa markaa xilligaasu bay waajibaysaa sow gacan maaha nisfulqiimay ahaan lahayd sow maaha ilaa nisfu diya ayay noqonaysa kii xor tahay haddaba kii mawlaaha muxuu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa bay yidhahdeen ee sayidkiisa ahay markii gacanta la jaray dee isagu lahaa wuxuu yeelanayaa labada arrimood keen min nisfi diya ow nisfu lqiima diyada barhkeed iyo qiimaha barhkeed kolba kii yar ayuu yeelanaya waqtil jinaaya leanna nisfa alqiima hadday yaraato wax ka badan ma mudan ziyaadadu isagoo xora bay timi xaqna kuba leh nisfu diya hadday yaraatana wax ka badan ma laha oo wuxuu mutay nisfa bedeli nafsihi fii xari riqi markaa wax kaloo u yeelanayaa ma jiro waxau markaa laakiin masalada uu ku qabanayaa imaamu nawowi tasixu tamiyu wuxuu leeyahay wa annahu idaa qataca yadda cabdin uma uctiqa uma maata wajaba diyatu xorin lilmawlaa min alaqalu min kulli diya wa nisfi lqiima diyo dhammaanteed iyo nisfulqiima kolba ka yar ayuu markaas yeelanayaa وإن قطع يد عبد ثم اعتق ثم مات وجاء في دية حر للمولى منها أقل الأمرين بأوصل من نصف دية أو نصف القيمة كل بلا بدا كير أيوم بأمركا واجبية ويجب في جنين الأمة وحا واجبية عشر قيمة الأم وهي ذا قيمة هذا عشر كيد أي واجبية حالة ضربي حل قال لقول فدي لا حالة الإسقاطي حل قال مركا سوري ديمية وإن ضرب بدن أمة هدو قراعه ثم اعتقد لحرية ثم ألقى جنينا ميتا وجاء فيه دية جنين حر جنين حرة ديذي أياك واجبيسا وعو شيخ لا يهي جنين كي أدونتا على هذا كتشري وعك واجبي عشر دية الأم عشر قيمة الأم كي حرتها عشر دية الأم أي كواجبيسي أو شنهيد laakiin ayada cushru qiimatil unbaa ka waajibaysaa wixii hooyada lagu damaanayey dee cushurkii un weeye markaa ta xortaana jiniinkeeda waxaa lagu magdhabay cushru diya tanna markaa cushru qiima un weeye qiimahaasina waa xaala darbi xaaladdaa lagu dhuftay laa xaalal isqad xilliganay markaa dee ilmaha ay soo riday maya lanno laba xaaladood mid baa la ictibaarinayaayo xaaladii jinaayada ayaa ku awleysan leannu jinaayadu waa sababtii markaa uu ku soo dhacay haddii ay markaa kala gedisan yihiin haddii uu ku dhufto wain daraba badna amatin addoon ayuu markaa caloosha ee ku dhuftay addoondiibaa dabeetana la xoreeyey sidii iyadoo u xanuunsanaysaa ayaa uma alqa jiniinan mayitan waana xorowday jiniin iyo urjibi markaa dhintay ayaa ayay soo riday wajaa fiihi diyatu jiniini xurin jiniin xora diyada ayay ka waajibayso quradii ah lianna damaana cinda tagayuri lxaali muctabaru bixaalati listiqraar mar hadduu damaanku xaaladdu isbedesho waxa la ictibaariyaa un xaalat alistiqraar ayuunbaa markaa la fiiriyaa lannu haddii yadda cabdin waanigan soo maray inuu xoroobu dhinto waajibu diyatu xurin bay ahayd xaalat alistiqraar baa ayaa ayaa la fiiriyey jiniinkuna xaalat istiqraariljilaaya xor weeye markaa wuxuu ka uga waajibaysa uun intaasunbaa markaa uga waajibaysa wayejibu waxaa waajibaya fii jiniin ilama addoonta markaa jiniinkeedii waxaa ka waajibaya cushru qiimati lum xaala darbi laa xaala lisqaati xilligay soo riday markaas maya markaa wuxuu leeyahay wataqdiiru lamati isagubaa wuxuu leeyahay almaciiba saliima liijaabi cushri qiimataha biljilay calaa jiniini hadday markaa maciibo tahay iyadoo saliimaa baa la qiimaynayaa wa sababu wujuubu uri qurati fii jilay idaa kaana xora hadduu jiniinkeedu xor yahayna qura ayaa markaa ka waajibaysa buu leeyahay fain daraba haddii uu garaacu ku dhuftaa baطna amatin addoon caloosheed uma uctiqad la xoreeya uma alqa jiniinan meyitan jiniin dhintay markaa ay soo turto urjiif wajaءa fiihi diyatu jiniini xuratin ama xurin jiniin xora diyadii ayaa markaa waajibaya ama gabadh xoraa jiniinkeed waa isla mid markaa oo quradii ah ayuunbaa ka waajibaya wallah aclam